asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah maxkamadda gaarisa oo xukuntay nin ilmo yar ku faraxumayay masjid gudihiisa
Ilikuwa wakati wa jioni saa 6:50 mama ndio ameniambia enda dukani ni
lix rag oo gabar tan saddex sano jira faraxumayn ugu geystay magaalada gaarisa guddoomiyaha wajeer iyo ku-xigeenkiisu magaalada mombasa kula kulmay dadka ka soo jeeda wajeer senatarkii ugu dambeeyey aqalka sare ee soomaaliya oo la doortay caalamkana muhaajiriin suuriyaan oo meydkiisa laga helay xadka poland iyo belarus intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo sabti ah taarikhduun ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran tabinta warka iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi codka taajirka
duhur wanaagsan ee dhegaystayaal mar kale maxkamad ku taalla ismaamulka gaarisa ayaa xukun xabsi daa'in ah ku riday nin saddex iyo labaatan sano jir ah kadib markii wiil lix sano jir uu ku dhex kufsaday masjid gudihiisa ninkan ayaa la sheegay inuu mu'adin ka ahaa masjid ku yaalla xaafadda bulamadiina ee magaalada gaarisa sida laga soo xigtay waaxda dacwo soogid ee dalka o d b b maxkamadda xukunkaa soo saarta ayaa sheegtay in wiilkan yar ee dhibaatada loo geystay uu ahaa arday wax ka baranayay mid ka midaha goobaha diinta lagu barto ee madaariista ninka faraxumeynta geystay oo magaciisa lagu sheegay aadan ayaa wiilka yara ku siray nacnac islamarkaasina uga digay inuusan cidna u sheegin falka uu kula kacay maxkamadda ayaa intaasi ku dartay in ilmaha aan qaangaarin ay soo food saartay dhibaato dhanka xaajo gudashada ama saxarada ay ku adkaatay kadib markii la faraxumeeyey isla gaarisa saraakiisha booliiska ee magaalada gaarisa ayaa baarayaa dhacdo la sheegay in lix ragga ay gabar toban saddex sano jir ah faraxumeyn u geysteen waxaa la sheegay in ragga gabadha ku kaxaysteen gaare xilli hooyadeed ay u dirtay in dukaan ay wax uga soo iibiso gabadha falkani kufsiga ah loo geysta ayaa warbaahinta uga warantay siday wax u dhaceen
ilikuwa wakati wa jioni saa 6:50 mama ndio ameniambia enda dukani nunulie maziwa nimekuta wavulana watano wamekuja kwangu wakanibeba mpaka huko bush wakaniambia ukikataa kutoa hizi nguo takuwekea hii kisu nilijaribu kutoroka nikakimbia lakini wakanikamata
qoyska gabadhaas yar ayaa dalbanaya cadaaladda Na hii tunataka hii kesi ifike mpaka kotini, tupate haki yetu huko kwa kotini. Hatutaki ma- shortcuts ama hatutaki maneno yengine ya maslaha ama everything from the, from the, from the wazee.
walete wale ambao wali, wale ambao walifanya hiyo maovu kwa serikali waweze kukamatwa. Sasa hivi kuna moja ambayo iko ndani, na pia tunataka wale wengine pia waletwe.
falkani ayaa la soo tabiyey habeennimadii khamiista ee kow iyo tobankii bishan barasaabka ismaamul goboleedka wajeer axmed cali mukhtaar iyo ku-xigeenkiisa mudan hashim muuse yuusuf oo magaalada mombaasa kula kulmay qaar ka mida dadka ka soo jeeda wajeer ee mombaasa ku nool maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkani mombaasa nooga soo diray
marka maadaama ay wajeer maysalayaan in dowladdii wajeer ay socoto gabana wuxuu codsaday inuu la kulmo reer wajeer oo ku sugan magaaladan mombasa kulankan ayaa diiradda waxaa lagu saaray arrimo badan oo ay ka mid tahay shantii bilood ee uu xilka waayey gafanaha waxyaalihii u qabsoomay iyo weliba sidoo kale xaaladda haatan la soo diristay gobolka waqooyi bari gaar ahaana ismaamul goboleedka wajiya ee dhinaca abaaraha marka reewajeer gacmaha isqabsadeena dhibna waa noola sheegay annaga reer bumbaaso ahaan hadalka gafana inuu inta uga tago u yidhaah reer bumbaasaan u tagay dadkoodan hasoo fiirina dee inta faraha looga qaadana sharaf ma noqonayso annaga reer bumbaaso ahaan culimowdiinka ragga haddee ha muujiyeena inay bumbaaso loo imaado mudane axmed cali mukhtaar gafanaha wajiya ayaa waxa uu ku dheeraaday ka hadalka xaaladda dhinaca abaaraha isagoona sheegay in maamulkiisu uu dadaal xoogan oo ka geysanayo sidii loogu gurman lahaa dadkay abaartu ay saameynta ay ku yeelatay ee ku nool deegaanka
countiga marka waxyaabaha ay ka qabatay hadda inta biyo dhaamiska aanan ahayn waxaa kaloo jirta raashin oo hadda waxaan malaynayaa galabta special programs uu jooga bishaar galabta ayuu ii sheegaya the last location ayaa loo geeyey i don't know which location that was township magaalada dhexdeeda ilaahay aan horta roobka baryaynaa hadduu ilaahay noo horsiiyo kheyr alxamdulilah dadka way iska dhaqnanayaan laakiin haddii xaaladda sidan ay sii ahaato isbuuc ama laba ka dambe dowladdu wax weyn ay ka qaban karto malaha cabsidana waxay noqoni doontaa ma aha xoolo waxay noqoni doontaa dad ku-xigeenka gafanaha mudane haashim yuusuf ayaa waxa uu sheegay in dhammaan dadku ay ka qayb qaataan allabari ilaahay looga baryayo inuu dhibaatada haatan abaaruhu ay geysteen ee deegaanka uu ka dulqaado
ibrahim waana la iqaabin waxaan ku jirnaa sooma cawdaraa jira abaar baa jirta sooma aan ku darin marka fidna annaga gacanteena aan kula imaadnay iyo afkeena iyo fikradaana aan ka yarayno insha allah waana mahadsantiin sida usoo qayb gasheen xafladan kasoo qaybgalayaashii kulanka ayaa waxa ay sheegeen in magaalada mombaaso ay ku nool yihiin dad badan oo ganacsato oo kasoo jeeda wajeer in lala yimaado qorshayaal looga gurmanayo dadka abaartu ay saameynta xoogan ay ku yeelatay maadaama sidoo kale abaaraha ay jiraan oo suu sheegaya dibiti gabanaha ay ka qaateen biyodhaamistii ay u badneed dadka mombaaso iyo culummada ilaahay kheyr hasiiye ay qayb ka qaateen waxaa waaye gacmo bilaa-aadan laguma dhargaayo laakiin waa dadaalina nin walba waxii uu heli kara hal bogso booshe hal jawaano sokoro qaybiya waxa waa laisku xiriiraa dadka in la aamusiyahay maaha laakiin wixii baa waxay waxa farax ka baxay marka insha allahu tacaala ilaahay aan barina idinkana waxaad qabateen ajir allah inka siiya sidaad noo sharafteeno iskukaana barteeno iskukaana yeerteenna waa ku mahadsantihiin markaan bana governor and his team uh, welcome welcome to Mombasa and uh, this you should feel that uh, you are at home kulley odayaalku waan u duceeyeen oo maaragta roob ina ilaahayna siiya dhallinyarana waa tihiin oo dad dhallinyaro eh oo laabtooda furan tahay oo aqligii aqligooda furan yahay oon daalayn oo safarka u fudud yahay oo hadalka u fudud yahay yaa tihiin oo weliba hadalkooda daaweya Now I'm suggesting to the leadership of Honorable Ahmed and us as a county of Wajir, let us initiate something like uh, something to do with Wajir for Wajir, a fund drive.
kulankani ka dhacay hotel ku yaala magaalada Mombasa ayaa inta badan waxaa looga hadlayay arrimaha la xidhiidha xaaladda abaaraha iyo weliba sidoo kale xaaladda guud ee ismaal goboleedka Wajir. Maxamed Cabdi Bowtaan warbaahinta Star magaalada Mombasa.
isla wararka abaaraha meelo ka mid a deegaanka dhadhaaba ismaamulka gaarisa ayaa laga dareemayaa culeys aad u badan abaarta jirta awgeeda warbixintan waxaynoo hayaa wariyeene maxamed baarod xuseen
goobaha shimadu badan ku hayaantay waxaa ka mid a tuulada kawaanjo ka mid a deegaanka dhadhaab abaaro way jiraan isku soo guur baa dhace biyoyari baa jirtaa cawsi bismillahi leela ula hadlo isku haysto ayuu waaga ka barinay ragga wuu shaqayn la'y xuseen cumar qadiid waa jeemanka matoorka tuuladan
culays ilaahay un qaadi karaan haya matoor bankiisa uu toddobay bar yahay oo biyihiisa yar yihiin yaa toddoba mashiin dadkoodii yay nagu soo korodhay oo culayskaasaana qabtay banka annagana waa toddobay bar haan ma haysanno matoorka laba bilood afar iyo labaatan saac lama dami laba bilood hortoodna bama badan buu nooga gubay oo sagaal ban buu nooga gubay culays badan baa nahayo waxaa noogu darmaday dadkii madoo gaasho jiray subax leeli galab leeli ilaa afar waxaa nagula dejiyaa loori oo ari'e marka waxaan ka rabnaa dowladda inaan caawamaad ka helno matoorka magaaladan oon lahayn haanta kaydka biyaha ayaa waxaa hadda ka jira mashquul badan dad waxaa noo imaaday xoolihiisa ay tabar laheen geed aan lagu hori karin meel aysan istaagi karin xataa xataa biyaha marka la keeno ay sugi karin intii dar looga maaxiyey aysan sugi karin baa noo imaaday annagana waxaan u hayna ma laha ilaahay weynaa waaxidka baa wax u hayo ilaa saacaddan dadkii intaasoo maalimood meesha ku soo gurmaayo dadkii wax soo qaxay ee imaaday ee meesha imaaday dadkii dawlad bay lahaayeen waxa dawlad oo garab socota hataa bawlad oo maaragtay dadka caawinaysa oo garab taagan ilaa saacaddanna ma hayno annagana culayska annaga saa'id buu noqday la'aan walaal la'aan garab la'aan dawlad la'aan dhibaato baktiga xoolaha la sii jiidi haddee ilaahay unba horta talada iska leh laakiin tala dawladnimaa la rabaa intanoo idinla waa tirsanaysiin inaan kibaandho qabin malaynaan ilisha cabdi dhaqane dhafle wuxuu ka mid yahay dadka abaartu keentay sanyari baan la soo guurnay haddii aan imaanay dadka aniga hore ee deegaanka ahaa iyo meelaha iskaga dhadhowaa waa iska yar rafaadanayna weyna waana waana cabbaynay markiiba wax boqolkiiba boqol ka badan baa soo daatay oo oo dadkii uun gaaryaalkii iyo xoolihii lugadii dadkii uun ambada ka soo abaarsaday hadday noo imaadeen ma waxaa weeye dad aan wax laga qaadaba oo aanba lahaynba lacag laga qaadi karinba ceelkii oo biyihii nagu yar oo ceelkii uu aad u biyo yar yahay haski oo fara badan dadkii oo habeen alla geliyaba dad hor la imaanayo banki oo ceelka ku yar dhibaatadaasaa aad noo haysaa waxaan ka soo guurnay madiina dhib baana soo reebay ilaahay bixin karo Ee, wa- dadkan walaalahay aan u imaanay dad abal wuxuu ahaa ayaga culays sayran mashiintoodana bu- bahalkuu da- tan yari marka laba jibbaar baan oo u- u soo fuulnay marka waxaan rabnaa marka waxaan rabnaa ilaahay baa naga bixin karaa inay dawladda noo soo gurmato nala- nala- culayska nalaga qaado dhanka kale xoolaha hayaanka ku imaaday iyo dadkooda ayaa aad u dhafoor xun waxaana baaq loo diray dowladda qaar baana keentay markaan soo guurinayna boqol neef oo ari baa naga dhimatay ilmihii baa nafbaxaal inta ku keennay ilmahan hadda caanaan la soo dooran wax hadda gargaar aho mashiinta nagarabtaagana soolaa ma laho waa matoorkaa keli waa la qaboojin boqol neef baa naga soo dhimatay hamba dad sakaraad baan nahay dad waxaan nahay dhaamanka kolkay soo arooraan baryaayeen mashiintii biyihii la'aantood ilmihiina way ooman yihiin cidday jiraan kan haddaanan gacantaan wada waxaan oola soo cararay dhibaato meeshuu kaaga baktinaari dhexdiisa marka dhibkaas waa nabalaa saas wada ogaanaysa waxaan codsanaynaa in la soo gaaro gargaar naloo fidiyo dadka naga tabaro nuna soo firi dawlad iyo de- islaambo sidoo kale bakhtiga xoolaha dhintay ayaa daadsan daafaha magaalada iyo jidadka waxaana jira nadaafad xumo baahsan maadaama bakhtigu meel kasta daadsan yahay halkana ma laha isbitaal iyo goob caafimaad oy dadku daawo ka qaataan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa tuulada kawaanjo deegaanka dhadhaab saraakiisha booliiska ayaa xiray qof looga shakiyay argagixisnimo oo ku sugnaa xarunta laga tukaamaysta ee deegaanka langata ee magaalada ta nairobi eedeysanaha oo lagu magacaabo cali cabdulaahi xuseen ayaa la qabtay abaare labadii habeennimo ee xalay waxaa la sheegay intuu manaha uu u tagay sarkaal booliis ah oo roondo ku jiray isaga oo doonaya inuu ogaado faahfaahin ku saabsan goobo lagu caweeyo halkaasi ku taallo isagoo doonaya inuu ogaado xilliga la furo iyo wakhtiga la xiro xaruntaasi wararka ayaa intaasi ku daraya in goobtaasi ay ku sugnaayeen dad aad u tiro badan booliiska ayaa dhanka kale sheegay in eedeysanaha uu sarkaalka booliiska u soo bandhigay boqol iyo siddeetan kun shilin si uu faahfaahin uga siiya xaruntaasi lagu caweeyo waxaa sidoo kale la sheegay in tuumanaha uu sitay laba baasboor oo kala ah maraykan iyo soomaali saraakiisha ayaa dhanka kale soo helay lacag dhan kun saddex boqol sagaashan iyo lix oo doolar islamarkaasina u dhigantaa boqol konton iyo lix kun afar boqol labaatan iyo kow oo shilin oo eedeysanaha watay waxaa haatan eedeysanaha gacanta ku hayaa baariyaasha la dagaalanka argagixisada tan ayaa ku soo aadaysaa kadib markii madaxweynaha dalka mister uhuru kenyatta uu waxyaa kala duwan ee qaabilsan arrimaha amniga ee ku amray inay feejignaan sare muujiyaan waxa uu u soo jeediyey inay sare u qaadaan howlaha kormeerka guud ahaan ee dalka mister kenyatta ayaa arrinkani u aanayey falal amni darro oo ka jira qaybo ka mid ah gobolka
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey xukunno dil iyo xabsi ah oo lagu riday askar amisom ka tirsan oo dad shacab ah ku laayay shabeellada hoose
sida aada la socotaan labaatan iyo kowdii agost labada kun labaatan iyo kow ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu magacaabay guddi ka kooban wasiirka cadaaladda wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka amniga iyo tiim farsamo yaqaano ah oo ka shaqaynayay dhacdadii foosh xumeed ee ka dhacday golweyn oo lagu laayay dad shacab ah oo toddoba gaaraya iyaga oo aanan waxba galabsan dhacdadaas falkaas waxaa geystay ciidamada amisom oo halkaa joogay gaar ahaan qaybta ciidamada ugandha ee deegaankaas ku sugan guddiga oo shaqadiisa isla labaatan iyo labadii bishaas bilaabay wuxuu kulamo la qaatay madaxdii african union amisom iyo guud ahaan ciddii howshaasi ay qusaysay oo ay ka mid tahay dowladda ugandha oo safiirkeedii kulamada dadka aan la qaadanay ka mid ahaa waxaan isla garanay in guddi madax bannaan ee baaris loo xil saaro howshaas oo maaragta african union ka socda waxaa kaloo oo isla garanay in ay garawsadeen falkaas inay ciidamada amisom uu ka dhacay waxaa kaloo oo aan isla garanay in natiijada kasoo bixi doonta guddigaas ay noqoto in maxkamad lagu saaro dadkii falkaas geystay sidaas daraaddeed guddigii annaga dowlad ahaan annaga iyo ugandhaba waxaan ka ahayn goobjoogiyaal shaqada socoto iyo baaritaanka socdo ka dowlad ahaan dowladda federaalk soomaaliyeed waxaana noo qaabilsan agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga oo aan farsamo ahaan la shaqaynayay guddigaas xaqiiqa raadinta ahaa sidaa daraaddeed baaristii dheereed kadib waxaa soo baxday in dembiga uu ku cadaaday ciidamadii meeshaas joogay in dadkaas marasta ah meesha lagu laayay maxkamad ciidan ayaan codsanay in la saaro maxkamaddii ciidanka ahna waa la dhisay natiijadeedii xukunka ahna shalay ayuu soo baxay xukunkana wuxuu u dhacay sida tan laba ka mid ah eedeysanayaasha waxaa lagu xukumay dil saddex ka mid ahna waxaa lagu xukumay min soddon iyo sagaal sano oo xarig ah arinkan waa arinkii ugu horeeyey inta haddeer amisom aan wada shaqaynaynay kiiska noociisa u dhaca waa waa kiis ugub ah dowladda soomaaliyeed oo uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo iyo ra-isul wasaare maxamed xuseen rooblena waxay ku dadaaleen xaqiiqdii in shacabkaas ay cadaalad helaan dilka goobtuu ka dhacaayo waa lala soo wadaagi doonaa waxaa kaloo iyadana muhiim ah in ay joogeen qareennadii iyo eheladii geystay loo geystay dhibkaas in ay wakiiladooda ay joogeen goobta lagu maxkamadeynayay askartaas taasoo annaga aan ugu talagalnay in gacmahooda iyo indhahooda ay ku arkaan maxaa la dhihi jiray shaqada socota oo maaragta oo maaragta cadaaladda ah taasna xaqiiqdii waan ku ammaanaynaa guud ahaan qareennadii iyo baariyaashii shaqadaas ku jiray waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo guud ahaan african union iyo mishinkeedii dalka soomaaliyeed waxay ka hayaan howl aada u muhiima saasoo ay tahayna shaqada tan hadda socotay xaqiiqdii waxay ahaayeen shafaaf wayna si saxa ayayna noogala shaqeeyeen
cabdi cusmaan xareed ayaa ku guuleystay kursiga senatarnimo ee golaha aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa cod gacantaag ah oo wada ogol ah ugu codeeyay cabdi cusmaan xareed xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale cod gacantaag ah ugu codeeyey cabdi xasan cawaale qaybdiid waxaana uu coday siddeetan iyo saddex xildhibaan labada kursi ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyey ee kaarsanaa konton iyo afar kursi ee uu ka kooban yahay aqalka sare iyadoo horey loo dhammaystiray doorashada konton iyo laba kursi ah dhanka caalamka booliiska bowland ayaa sheegay in meydka wiil dhalinyaro suuriyaana laga helay keymaha u dhow xuduuda belaruus dhimashada muhaajirkaas ayaa imaanaysa iyadoo xiise siyaasadeed ay ka jirta xuduudda beriye ee midooda yuruba dhanka kale saraakiisha ammaanka ee dalka liibiya ee xarun lagu haayay dad muhaajiriina soomaaliya ay ku jirto ayaa sheegay in xaruntaasi laga sii daayay konton iyo toddoba qof oo magangelya doona dadkan ayaa bisha hore oktooba lagu soo qabtay howlgal ilaamaha ammaanka ay sameeyeen iyagoona ku soo qabqabtay dad soo galootii kuwaasay ku tilmaameen inay sharci darra yihiin haatanna waxaa kusoo dhowaataan fariinta covid nteen ee maanta
haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin waa yaabe maxaad gurigaaga oga baxaysaa oo aad bannaanka ka raadinaysaa fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari